Deegaanka Koob-Dhaxaad ee Puntland ayaa laga hirgeliyay aargo loogu talagalay in astaan u noqoto deegaanka, taasoo ay hirgeliyeen Ururka Dhalinyarada Is-Xilqaan. Xarag-jarka aargadan ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyaro, odayaal waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada hirgeliyay aargadan ee xubno ka mid ah maamulka deegaanka Koob-Dhaxaad ee Puntland ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda aargadan.
Waxqabadkii oo ururka qabto waxaa malaya waxqabadkii shanaad aan ka qabanno weye deegaanka oo muddo laga soo shaqaynayay waxaa u mahadcelinayaa weliba si gaar ugu mahadcelinaya odayaasha inta ka joogta oo in badan nagala soo shaqaysay horumarka iyo meeshaa soo gaarnay muddo nagala shaqaynaya aad baa u mahadsanta baa leeyahay intaa kadib ururka waxyaabuhuu qabtay lama soo koobi karo oo maanta dee ku noqnoqon maayo oo wax la arkay oo dee deegaan ka dirsan weeye waxaa rajeynayaa waxaa hadalka soo gunaanadaya odayaasha waxaa ka codsanaya insha alla si noo garabta intaan iyo ka badanna waxaan rajeynaya inaan waxaweye hiigsanno waxaweye hawshii weli waa dhiman tahay haddee waa higsi la gaaray riyo rumowday weeye waxaanuna rajaynaynaa haddii ilaa idinka dhigo inaanay sida loogu talagalana looga faa'iidaysto dadkuna iyaguna wax weeyaan waxqabadkooda sidii ay horey ugu bilownaa ay halkaa uga sii socdaaniin sidaasaan rajaynaynaa
guddoomiyaha ururka isxilqaan iyo dhammaan xubnaha ururka isxilqaan oo hirgeliyey aargadan aan hadda joogno iyo mashaariic kaleeto magaalada ka fushay waa g waa jiilkii shanaad waa horumarin bay u soo diyaargaroobeen allah idin barakeeyaan leenahay ururka isxilqaan
waxaa inoo dhiman jeelka waa inoo dhiman shaqooyin badan baa inoo dhiman insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaannu intaasba aynu ku qabsanno isxilqaan aynu ku dhisanno wax walba haddeyna inagu isxilqaan ku dhisan oo adigu sibirka keen caagada keen soo qabo qas inaan ku wada qaban waxba inoo qabsoomi maayaan ururka dhalinyarada isxilqaam ee puntland ayaa ka shaqeeya arrimaha horumarinta sida dhismaha goobaha danta guud iyo caawinta dadka danta yar